waxaana uu tegi doonaa caasimadda rasmiga ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya braawo isagoo socdaal ku tegi doona waxaana la socon doonaa wufuud wasiiro iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynuhu inta uu joogo baraawe waxa uu la kulmi doonaa mas-uuliyiinta odayaasha dhaqanka waxaana la dardargelin doonaa sidii loo dhisi lahaa ereboorka iyo xarunta madaxtooyada magaalada baraawe oo mustaqbalka la rajeynayo dowladda koonfur galbeed inay u guurto aad baa